waxaan soo toosaa subaxii toddobada ilaa lixda ama marmarka qaarna waxaan soo kacaa shanta marmarka qaarkana marmarka qaarkoodna de habeenkii baaban seexan oo aan wararkaas asaan udageysanaya ku daahayo xilida maanseexda marka ma iileh wakti aan magaranaysaa subaxii ma waktigu waa isku magaranaysaa ilen qof gurigii twenty four hours gurigii joogaan ahay magaranaysaa marka wakti ma garanaysaa subaxii aan soo kaco ma jido oo cayiman maalin dheeri aan soo kaco ma ma jido ma garan waa garta marka haddii aad afar iyo labaatanka saac ku jirto qolkaaga sideed isku maaweelisaa maxaad qabataa sideed u ma arhaysaa nolol maalmeedkaaga wallahi horta dee horta ardaan nahay oo meesha waxbaan ka baranaa laakiin niyad hadda wax lagu akriyo ma jido waxa weye inaad warkaa iyo aada daaw dawdaawatid ama aada akrisid oo xaalada la socotid oo makansa wixii soo isyaabay aada eegtid ama saaxiibada ay isku wacdaan oo maahe si kale male dhalinyaradaan iska joognaan badanaana group baan leenahay oo ka wada hadalnaa sidaasan saas wey watiga inta wakti badan saasaan isku dhaafina magarata waa garta dhallinyarada aad kala war qaadataan ee soomaalida mooye dowladdu meel ma isugu kiin yeedhaa miya idinsoo wacdaa macluumaad miyaa laydin siiyaa mise wixii fariimaa iyo wixii wararee jira idaacadahun baad kala socotaan iyo telefishinada horta dowlad jaamacad anaga jaamacaddaan dhigano qof walba jaamacadda dhigtaa guruuba u samaysay oo magaranaysaa dee ardada caafimaadkoodaana logo logo logo magaranaysaa looga warhayaa oo qofkii xanuunkii ama calaamadihii xanuunku kasoo baxo oo kale oo sida ay u caawiyaan isbitaalka ugeeyaan oo kale warar ma jiro meel laisugu soo gubiyo wararka annaga iskaya u baarana ama kuwa caalamiga ama kuwa localka maanta ma garan marka qofka ilhabeeda kuma keenaya haddii uu qofku wax iska dareemo qandho ama qufac ama uu is yidhaahdo waa lagu soo hayaa meesha uu wacayo iyo cidduu la xiriiraya ma yaqaanaa
waxaa ugu yaqaanaa oo badan group jaamacad walba group bay leedahay oo ardada ay ku jiraan dhammaantood inta jaamacaddaas joogta marka macalimiintaad la xiriiraysaa inkastoo haddii ay qanda ku qabato aadba qof walba meesha uu degan yahay meel waxaa qalab yar tahay oo qandhada lagu cabiraya buu leeyahay marka taasaad isku eegaysa dhama karta waa gartay waxaad ii sheegtaa marka sidaad u nooshihiin cidda cunto idin siisa ama meeshaad ka heshaan haddii aad soo iibsataan sidaad kusoo iibsataan bal taas iga sheekee cunnada waxaad kasoo gadanaysaa su supermarketada jaamacadda gudaheeda ku yaal ama haddaad ka weydid oo kale kuwa waxaa jaamacadda aadkeeda u dhow baa jira inkastoo ay dad badan isugu imaadiyaan oo ma garanaysaa aad ma garanaysaa riski aad ugu jidid inaad ka qaadid laakiin asbuucii ama labadii asbuuc halmar baan baxnaa oo soo gadanaa adeega iyaga halkaasaan kasoo adeeganaa guryaha ayaan kusoo laabanaa guri qolkeenaan ku samaysanaa cunnada ma garata waa gartay marka dhibka ugu weynee hadda idin haysta waa maxay dhibka ugu weyn oo hadda na haysta waxa weeye de tiradii baa sii kordhaysa oo xanuunkii baa laga wada baqayaa ma garata oo ardadu waxa weeye cabsida maalin maalinta kasii dambaysa waa sii siyaadaysaa qofkii dee qol buu ku jiraa labaatan afar saacadoo qol baa ku jiraa oo de maskax ahaan ama magaranaysaa nafsiyan uma fiicno oo magaranaysaa sariir inaad seexatid soo kacdid moobilka aad magaranaysaa isku mashquulisid sidaas weye xaaladda ma garata maalinlaha niyadda dhalinyarada soomaalidu waa sidee markaad dabcan ismaqashaan dee ma aragtid laakiin markaad ismaqashaan waxa ugu badan ay ka hadlayaan ama ay ka walaacsan yihiin waa maxay wallahi de waxa ugu badan oo aan ka wada hadalno waa xaaladaas ah meeshana ka daadguray oo badanaa aan ka wada hadalnaa de rajaduna maalinta maalinta kasii dambeysa waa sii xumaanaysa oo de aad baa dhalinyarada loo wada niya jabsan yahay ma garata markaa aragtid de qof maalin walba wadan saxaabtaadii ah oo dadkooda wadankoodii ay qaadayaan de waa niyad jabaysaa ma garata waa garta iskumana tegi kartaan maya iskuma tegi karno oo de jaamacado kala duwan baa la dhigtaa oo laisuma dawa inta isla joogta xataa in taleefonkaa laga wada hadlo ma ahay isma aragno isma aragno marka qof walba meeshiisuu ku go-doonsan yahay oo maaragtay oo keli ku yahay aad aad iyo qof walba qolkiisa ku go-doonsan yahay oo keli ku yahay aad iyo aad waa gartay ma la xiriirteen safaaradda soomaalida mas-uuliyiinta soomaalida maxay idin dheheen wallahi waa la xiriirnay qayladhaan badan waa sameynay ilaa iyo hadda magaranaysaa jawaabtii aan sugayna ma hayna de meel hoo u baahan hadal waxba kama tarahayo ma garanaysaa marka waxa weeye dowladdu ilaa hadda qayladhaanteedi jawaabtii aan filanaynay ilaa hadda kama hayno aan ka sugaynay waa gartay dabcan waad ka warqabtaan oo tabarta dowladda soomaalida si guud markaanu hadallo dowladaha kale lama mid aha ee dadkooda daadguraynaya ee diyaaraduhu iska soo daba laabanayaan inkastoo dad badanba aydinaan ahayn dadkiina halkaa jooga oo aydinaan u baahnayn diyaarado fara badan oo diyaarad keliya u baahantihiin haddana waad dareemi kartaa tabarta dadka soomaalida tabarta markaan ka hadlayno waxaa ku jirta waddankii haddii la idin keeno caafimaadkiina iyo baaritaankiina ma damaanad qaadi kartaa dowladda su-aalo badan baa laisweydiin karaa ka waran arrimahaas dhexdiina ma ka hadasheen haddaad kala hadasheen dowladda maxaa idiin sheegeen
waxa weeye arrimahaas annaga dhexdeedu waa ka hadanlay oo horta marka hore mid baan rabaa inaan dadka fahamsiiyo oo ah xaaladda markaad halka ka baxaysid ardada oo halka ka baxayaan caafimaadkooda waa la jootiimayaa oo waxa weeye waxaad maraysaa dowladda shiinahaba caafimaad ma garanaysa qof aan caafimaadkiisa si fican loo baarin horta lama fasaxayo oo looma ogolaanayo inuu waddanka ka baxo taasi waa taas midda labaad waxa weeye haddii lacalla ilaahay naguma keenay inta ardada lasoo qaado ma garanaysaa dowladdaa looga baahan yahay iyada weeye shaqadeedii ama inay meel noo diyaariso ay nagu karantayso oo abdoonka casha aan ku qaadano ama dowladaha saaxiibka la dhow la ah waddanka sida turkiga ama wadamo kale oo sida wadamo kale oo badanba ay sameeyeen ay u qaadeen wada wadamadaas kale lagu karanteeda marka qabsano badan bay haysataa dowladdu ma garanta waa garta ma la xiriirteen dowlado saaxiib la ah soomaaliya oo kale oo dadkooda qaadayo oo ma dhahdeen deris baan nahay saaxiib baan nahay bal xaaladda iyada ha la eego annaga waxa weeye suudaan baa hata nagu dhow dhawaan baa la qaadaya dowladooda oo soo jawaabtay laakiin welina ma qaadin dhawaan baa la qaadaya marka asxaabbaan nahay waxay nuu yidhahdeen dowladda la hadlo waxaa ku tirahdaan dowlad baa dowlad la hadli karta annagu arday baan nahay dowladdiina la hadlo ha isku dayda dowladda labada dowlad ina wada hadlaan laakiinse waxa weeye dee dowladdii baaban jawaab hayna waxay leedahay safiirku maalin dhaweed wuxuu ka hadlayay telefishinka oo waxa weeye wuxuu yidhi ma ahan dowladdu inay soo qaadi weyday ardada ee waxyaabo badan baa la xirnaya caafimaadkooda oo kale wadamo badan oo aan ka horreyna sida yaman sudan oo kale aan qayladhaanta kaga horreyna baa loo soo jawaabay waddankoodii usoo jawaabay inay qaadahayaan laakiin waxa weye de annaga waxa weye dowladda iyadaa ka gaabisay haddii xal waxa weye meesha wixii hadday niyad kaa yihiin oo wadooyin badan oo aad samayn ka dhig baa baa baa jira ma garanaysa ma waxaad rabtaan in soomaaliya laydin keeno mise ma la ogol yahay meel kaleo shiinaha sidoo kale meel aan soomaaliya ahayn miyaa la ogol yahay dowladda shiinuhu maxay ogoshay
waddanka horta de dadka maxay ahayd waddankaa qaadanaya dadkiisa isagay ku xiran tahay meeshu keena waddanka shiinaha safiirku suu sheegay lama ogol yihi safiirku siduu noo sheegay annagu ilen xog maxay ahayd toy ma ogin iyagaa wada hadlay kolley wuxuu yihi safiirku lama ogola waddanka shiinaha gudihiisa laakiinse dee waa ka qaadi karaa oo ama waddan kaloo baxaya ama turki intaa waddan kale ii qaadkahay meesha ay u karantir waa oran karta hadda wadamada pacifica oo kale switzerland baa u qaaday oo laakiin switzerland baa karantiir lagu karantiilayaa ardada qolooyinkan pacifican degan oo dhan wadamadaas yararka oo dhan switzerland baa u qaaday halkaasaa lagu karantiilaya marka dowladday ku xiran tahay intay turkiga oo kale intay soo dirsato waa oran kadha ha noo qaado ardada halkaa lagu karantiilo si un ma garanaysa dowladday ku xiran tahay marka waa garta haddaan kusoo laabana xaaladiina xilligan waxbarasho kuma jirtaan sooma jaamacaduhu waa idiin xiran yihiin xilligan waxbarasho kuma jirno jaamacaduhu waa noo xiran yihiin waxbarashadiina dib baaba loo dhigay dib baa loo dhigay ilaa hadda wakti lama cayin lasoo ma garanaysa waxbarashada waxbarashada dib u bilaabmaysa ilaa hadda jaamacadduna aysa cayinin dib bayna u dhigeen waa garta kooxdiina meesha joogta kooxsaa u badan ma tiidiin meesha seed maxaad ku doorateen marka horeba ma waxbarashada unbaa idin geysay ma asxaab iyo ehel baad kulahaydeen ma dowlad baa idinku qortay bal wax yar faahfaahiniga sii ardada horta waa kala duwan yihiin ardadu waxa weeye qeyb waxa weeye dee iyaga waxbarasha u yimaadeen waa dad muddo joogay sideed sanada joogay baa meeshaan jooga toban sanada joogay baa gobolkan jooga waxa weeye qeyb jaamacad dowladdaa soo dirtay oo makanaysa waa governmental scholarship bay heleen oo dowladdaa soo dirtay saasay ku yimaadeen qeyb iyaga dadkooda faamilkooda sabuur garaynaya oo ka bixinaya waxa weeye lacagta jaamacadda saas waa laisku jiraa marka